الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتوفيقا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo rajabeel ka taagan dagaal wakaaladeedka uu kaga jiro soomaaliya ee uu u adeegsanayo calooshoodu shaqaystayaasha baangaraafta iyo kufaarta afrikaanta iyo qorshihii uu ka lahaa qalabaynta maleeshiyaadka soomaalida oo mirodhal noqon weysay warbixin ayaan idinkaga haynaa howlgallo kala duwan oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada oo maanta ka kala dhacay qaar ka mida wilaayaadka dalka faahfaahin ayaan idinkaga haynaa sidee ukhuwada u saamaysaa inaad dayeelsato walaalkaaga muslimka ah yaase lagu yaqaanaa dhaqanka ah in la liido dadka waa qodobka caawa aan ku soo qaadan doonno xalqada siddeed iyo afartanaad taxanaha aan ku soo gudbinno waxyaabaha fasahaadiya ukhuwada iimaaniga ah qodobada kale ee barnaamijkeennana waxaa ka mid ah rabbiya iwow siddeetan sanaa jira gaal haddaa arka inaad dilaayo wallaahi waa dilaya haddaa gaal arka dayuuska dayuuska wallaahi waa dilayaa gaal iyo laciinkiiba dilli weeye waxaasi waa beelaha sheikhaal iyo dir ee dega wilaayadii islaamiga mudug oo sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kelimaad ay waxgaradka beelahaasi ka jeediyeen kulan ay ku yeesheen degmada xarardheere ayaad maqli doontaan xiisadda u dhexaysa maamulka muuse biixi iyo mucaaradka somalilan oo sii xoogaysatay kadib markii nidaamka muuse biixi ay dhaqaalihii ka jarteen xisbiyada mucaaradka israsaaseen khasaare geysatay oo ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal waxaa kaloo barnaamijkeenna ku maqli doontaan khudbad uu shirweynihii nuqabada ka jeediyey nabadoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada shabeellada dhexe barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno maraykanka ayaa rajabeel ka taagan dagaal wakaaladeedka uu uga jiro soomaaliya ee uu adeegsanayo calooshadu shaqaystayaasha baangaraafta iyo kufaarta afrikaanta iyo qorshihii uu ka lahaa qalabaynta maleeshiyaadka soomaalida oo mirodhal noqon weysay haddaba warbixin ayaan qodobkaasi idinkaga diyaarinay waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali warbixin uu daabacay wargeyska al sharqul awsad ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska ayaa looga hadlay dagaalka qarsoodiga ah oo ay dowladda saliibyada ah ee maraykanka muddada sannadaha kaga jirta soomaaliya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah oo ka madax bannaan nidaamka kooxda ridada soomaaliya wargeyska ayaa soo xiganaya baaritaan ay samaysay xarunta brennan ee taabacsan jaamacadda new york taas oo lagu soo bandhigay faragelinta militari ee xukuumadda washington ay ka wado wadamo badan oo dhaca qaaradda afrika oo ay ugu horeyso soomaaliya takhriirkan ayaa soo qaadanaya laba koox oo la aasaasay sannadkii laba kun iyo labadii kuwaas oo kala ah calooshoodu shaqaystayaasha baangaraafta ee loogu yeero danab iyo kuwa puntland ee loo yaqaano b s f waxaana uu sheegayaa in hadafka loo yagleelay uu ahaa in looga hortago dhaqdhaqaaqa jihaadiga ah ee ka socda soomaaliya sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii ayaa ciidamadani si toosa loo hoosgeeyey hay-adda c i a waxayna muddo toban sano ah ay si qarsoodi ah kaga qayb qaadanayeen howlgallada qaaska ah ee ciidamada ameerikaanka ay ka fulinayeen gudaha waddanka waxay warbixintu sheegaysaa in ciidamadani ay ka madax bannaan yihiin kooxda ridada soomaaliya inkasta oo ay yihiin guuto hubaysan haddana uu qalabeeyey maraykanka oo ka mid ah cutubyada ugu awoodda badan ee soomaaliya xiriirka ka dhexeeya maleeshiyaadkan iyo ciidamada maraykanka ayaa ahaa mid aad loo qarinayay oo qarsoodi ah xukuumadda washington ayaana dafiri jirtay in soomaaliya ay ka joogaan la taliyaal militari ilaa laga soo gaaro sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii iyada oo la adeegsanayo dagaalka dhulka duqaymaha cirka ah iyo calooshadu shaqaystayaasha wakiilka ka ah maraykanka ayuu maraykanku ku lug lahaa dagaallo iyo iska horimaadyo badan oo ka dhacay in ka badan laba-iyo toban waddan oo ay ku jiraan soomaaliya cameroon kenya maali nature jaad iyo yemen sida lagu sheegay baaritaanka ay samaysay xarunta brinan waxay warbixintu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoojisay howlgalladeeda gudaha ayna weli tahay mid halis amni ku ah danaha dowladaha reer galbeedka iyadoo kasoo horjeeda dowladda ridada ah ay ka dhiseen soomaaliya iyo ciidamada afrikaanta ah ee soomaaliya u jooga ilaalinta masaalixda saliibiyiinta reer galbeedka waxaana intaasi usii dheer inay ka biyodiiday ka tanaasulidda ku dhaqanka shareecada islaamka ayna doonayso in waddanka oo dhan laga hirgeliyo maamul islaami ah wargeys ka daabacay warbixintan oo la xiriiray falanqeeyaal soomaali ah ayaa sheegay inay ku raaceen baaritaanka ay samaysay xarunta brinen ee ku aadan dagaalka qarsoodiga ah ee maraykanka uu ka wado soomaaliya kuwaasoo xusay goobaha qarsoodiga ah ee ay isticmaalaan ciidamada maraykanka maraykanku waxa uu saldhig qarsoodi ah ku leeyahay soomaaliya waxaana ka mid ah garoonka diyaaradaha ee belidogle oo ay sofyetigii u dhiseen soomaaliya toddobaatameeyadii maantana maraykanka wuxuu u adeegsadaa keliya dagaalada qarsoon ayuu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saldhigan weerar culus ku qaaday sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo khasaaro badan dhabarka loo saariyey ciidamada maraykanka warbixinta oo soo xiganaysa wariye ameerikaan ah oo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii yimid soomaaliya ayaa xustay in uu jiro saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin goob ka agdhow magaalada kismaayo waxaana saldhigaasi laga hagaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee fuliya howlgallada basaasnimo iyo duqaymaha cadowtooyo bishii oktoobar ee aanu soo dhaafnay warbixin uu qoray wargeeska new york times ayaa lagu sheegay in maraykanka uu muddo toban sana ah soomaaliya kaga jiro dagaal u eg mid wakaaladeed isagoo ka fogaanaya in ciidamadiisa ay yimaadaan furimaha dagaalka taas beddelkeedana wuxuu adeegsadaa jawaasiis qandaraaslayaal iyo maleeshiyaad soomaali ah waxayna ciidamada maraykanka ku kooban yihiin howlgallada qaaska ah oo keliya waxay new york times ay warbixintaasi ku sheegtay in istaraatiijiyada maraykanka ee soomaaliya ay fashilantay taasina ay keentay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u sii xoogaysato militari ahaan dowladda maraykanka ayaa dafirta khasaaraha ciidamadeeda ka soo gaara dagaalada ay la gasho jamaacaadka jihaadiga ah dukumentiyo sir ah oo uu faafiyey wargeeska washington bost ka hor ka bixitaankii ciidanka maraykanka ee afghanistan ayaa lagu soo bandhigay jabka ka soo gaaray furimaha dagaalka xukuumadda washington ayaana ka baqaysa in haddii si dhab ah looga waramo khasaaraha gaaray ciidankeeda ay keenayso carrada dadka ameerikaanka ah iyo niijab soo wajaha militarigeeda dagaalka u dhexeeya dowladda siliibyada ah ee maraykanka iyo kooxaha jihadoonka ah ee xiriirka la leh ururweynaha alqaacida ee uu aasaasay sheekh usaama bin laadin raximahullah ayaa weli socda waana dagaal aan natiijadiisa aysan warbaahintu helin balse saameynta uu ku yeesho dhulka ayaa muujinaya fashilka ku yimid istaraatiijiyada maraykanka ee uu ku doonayo inuu ku ciribtiro jamaacaadka jihaadiga الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suweyba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka deegaanka macaane ee dhacaduleedka magaalada muqdisho waxay mujaahidiintay ku dhaawaceen cusmaan cabdiboor eyle oo ka mid ahaa ergadii xildhibaanada riddada gaar ahaan qaybta maamul goboleedka ashahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed kaasoo la xaqiijiyey in dhaawiciisu uu culus yahay isla duleedka muqdisho waxay mujaahidiinta deegaanka weydow ay ku dileen askari ka tirsanaa riddada kaasoo lagu magacaabi jiray marya cadde wilaayada jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada bay qarax ayaa lala beegsaday kolanyo murtadiin ah oo marayay inta u dhexaysa daynuuna iyo baydhabo inta la xaqiijiyey laba sargaal ayaa ku dhaawacantay waxaana mid ka mida lagu magacaabaa maxamed deere waana taliyaha guutada sideedaad ee ciidanka riddada kan labaad waa sargaal laba xidigla ah waxaana lagu magacaabaa axmed liibi wilaayada shabeellada hoose waxay howlgal qarax ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen goob isbaaro u tiilay murtadiinta degmada qoryooley lagu dilay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cusmaan cali waxaana ku dhaawacmay mid kale waxaana la soo warinayaa inuu ka go'ay mid ka mida labadiisa lugood magaciisa ayaana lagu sheegay xuseen madgabow waxaa lagu guulaystay in la soo saaro meydka wiil dhallinyaro ah oo habeenkii xalay uu ku dumay goddahabka laga qoto oo ku yaalla deegaanka milxo ee gobolka sanaag ruuxa dhintay ayaa ka mid ahaa afar ruux oo uu xalay godkaasi ku dumay waxaana la soo badbaadiyey saddex ruux kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan halka aan lagu guulaysan in la soo badbaadiyo isagoo nool ruuxa kale goobjoogayaal ku sugan goobta ayaa soo sheegay in wiilkani dhallinyarada ah uu ku dhacay celbiyood ku yaalla gunta godka waa kan mid ka mid ah dadkii ka shaqaynayay badbaadinta dhallinyaradani oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen meeshaa shil baa ka dhacay ma garanayo shilkaasuna adugu afar nin baa godkaas ku dimay ma garata wayna kala sarreeyeen ninkii ugu hooseeyey buu iminka ku jiraa saddexdii kale waa laga soo saaray ma garata saddex baa laga soo saaray afar buu ku dumay walaalee saddex dhaawacna waa laga soo saaray meeshaasuna niyow god weyn buu ahaa soddon mitir buu hoosu jiray wuxuu leeyahay niyow oo cilada koowaad oo kale ceel webi ah baa meesha ku furan waa ceel buuxaba meeshu bishii aktoobar aannu soo dhaafna ayay ahayd markii sidan oo kale wiil dhallinyaro ah uu ku dumay godkaasi gobolka sanaag ayaana ka mid ah gobollada ugu badan ee laga qoto dahabka ee ku yaalla waqooyiga soomaaliya iska horimaadyo hubaysan oo u dhexeeya askar ka tirsan maamulka ashahaadala dirirka ah ee puntland iyo kooxa hubaysan oo ka ganacsada daroogada ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa sheegaya in iska horimaadyo xoogan oo muddo qaatay ay gudaha magaaladaasi ku dhex mareen maleeshiyaadka riddada iyo kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya halka uu iska horimaadka ka dhacay ayaa ahayd gudaha magaalada garowe oo sidoo kale xarun u ah maamulka ashahaadala dirirka ah ee puntland waxaana la soo tabiyey khasaare soo kala gaaray dhinacyada sida ay xaqiijiyeen ila wareedka kala duwan inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa maamulka riddada puntland ayaa ku dhaawacmay israsaasaynta halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsanaa kooxaha ka ganacsada daroogada ila wareedyo kale ayaa soo wariyey in iskudhacyada hubaysan ee dhex maray labada dhinac uu dhaawac ka soo gaaray qof haweeney ah oo marayay halka uu dagaalku ku dhex maray labada maleeshiyo garowe iyo magaalooyinka kale ee ka arrimiyaan maamulada murtadiinta ee dalka ka jira waxaa si joogtaa kaga dhaca iska horumaadyo hubaysan iyadoo aysan ka jirin wax amni iyo kala dambayn ah maamulka ridada somalilan ayaa ku dhawaaqay inuu xisbiyada mucaaradka maamulkaasi ka jartay mushaarkii billaha ahaa uu sii jiray kadib markii ay ka soo horjeesteen muddo kordhintii uu samaystay murtad muuse biixi kulan ay yeesheen hogaamiyaasha xisbiga kulmiye oo ah kan hayaa talada maamulkaas ayay ku go'aamiyeen in xisbiyada ucid iyo waddani aysan wax xuquuq ah ku lahayn maamulka iyagoo ku tilmaamay kuwa doonaya inay burburiyaan maamulka somalilan xisbiga kulmiye waxa uu hadalkii ka soo yeedhay xisbiyada mucaaradka ah ku tilmaamay mid khayrul dastuuri ah oo qaran jebin ku ah qaranka sidaa awgeedna aanay qaranka ku lahayn xuquuq sharci go'aankan ayaa imaanaya iyadoo weli xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan taasoo salka ku haysa doorashooyin gaaleedka maamulkaas xisbiyada mucaaradka ayaana sheegay inaysan aqoonsanayn xukuumadda muuse biixi ayna qaadayaan tallaabo ay somalilan kaga badbaadinayaan gacanta hogaamiyaha maamulkaas xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا وحماه الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa sidee ukhuwada u saamaysaa inaad dhayeelsato walaalkaaga muslimka ah yaase lagu yaqaanaa dhaqanka ah in la liido dadka haddaba kusoo dhowaada xalqada siddeed iyo afartanaad taxanaha aan kusoo gudbinno waxyaabaha fasahaadiya ukhuwada iimaaniga ah xalaqaadkan waxay noo soo jeediyey sheekhayna sheekh casaam abu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد وأنا كنا جني duruustii iyo xalaqaadkii ku saabsanayd mufsidaat alukhuwa waxyaalaha walaaltinimada fasaadiya waxaynu ka soo baxnay mafsadadii afar iyo tobnaad oo ku saabsanayd in qofku aadaabta khitaabka aanu ilaalinin waxaynu caawaal ka bilaabaynaa mafsada shan iyo tobnaad oo ku saabsan al-istikfaaf bil akh walaalkaa wax liitay inaad ka soo qaadid inay ka mid tahay in ay ka mid tahay waxyaalaha fasaadiya uquwada iimaaniga ah qofka muslimka in la fududaystona waa shay mamnuuca oo xaaraana weeyaan dadka in la liido qaab liita loola dhaqmana waa caadada iyo simada lagu yaqaano duqaadda ama nimanka mutakabiriinta ee jabbaabirada ah allahna tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi wuxuu inooga warramay nimanka jabbaabirada iyo mutakabiriinta midkoodii igu weynaa iyo nooc ahaan jiray wa fircawn calayhi lacaayin allah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay faistakhafa qowmahu faataacuuh innahum kaanuu qowman faasiqiin wuxuu fududaystay ninkaa fircoon la ohan jiray qoomkiisii oo wax liita ayuu ka dhigay oo macno aan lahayn iyaguna way adeeceen sababtuna waxa weeyaan waxay haayeen dad diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka fog ayay haayeen dadka markay noqdaan dad liita oo diinka alla tabaaraka wa tacaala ka dheer waxaa lagu yaqaanaa ama caado u noqota in dadka maamulaya ay noqdaan dad liida ay noqdaan sayid qutab raxmatullaahi calayh oo aayaddaa tacliiqinaya ayaa wuxuu leeyahay waistikfaafu duqaah liljamaahiiri amrun laa kharaabata fiih fahum yacziluuna aljamaahiir awalan can kulli subuli almacrifa wayaxjubuuna canhum alxaqaa'iq xataa yansawha walaa yacuudu yabxahuuna canha wyulquuna fii rawcihim maa yashaa'uuna min almu'ahiraat xataa tantabica nufuusuhum bihadihi almu'ahiraati almustanaca wa min hama yashulu istikfaafuhum bacda dalik wayaliinuu qiyaaduhum فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين wuxuu leeyahay sayid qutub raxmatullaahi calayh waxaa lagu yaqaanaa dudaada inay fududaystaan ay liidaan dadka jamaahiirta u taliyaan layaabna ma leho marka hore waxay isku dayayaan inay dadka wax alla wixii waxgarashaha oo dhan ay ka fogeeyaan xaqaa'iqda oo dhanna ay ilowsiiyaan dadkana ay ka dhigaan dad waxyaalaha ku hareeraysan aan daraaseen karin oo aan fiirin karin qalbigooda waxay gelinayaan cabsi iyo waxyaalo ta'hiir ku reebaya ayay gelinayaan ilaa markaa waxyaalaha mu'ahiraadka ee raadaynaya ee la sameeyey ee loo buunbuuniyey ee loo waaweyneeyey ee qalbigooda saamayso hadha waxaa dhacaysa marka inay wax liita sidii wax liita oo kale ay ula tacaamulaan ula dhaqmaan xaggay doonaan marka ay u jiidaan siday doonaan ay u hogaamiyaan laakiin taasi waxay dhacaysaa markii ummaddu ay noqoto iyagoo ay noqdaan dad faasiqiina oo fajara oo diinkii ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dheeraaday xarigga alla tabaaraka wa tacaala aan haysanin miisaankii wax ku miisaamayaan aanu ahayn miisaan iimaaniya aanu ahayn amaa dadka muuminiinta wuxuu leeyay sayid qutub fa ama almuuminuun fa yascubu khidaacuhum waistikfaafuhum wallacibu bihim kariisha fii mahabi riix nin qofka hadduu muumin yahay iimaan inuu qalbigiisa galo way adag tahay inuu noqdo qof la liido oo layska wato uu noqdo waxaana taa u daliila allah tabaaraka wa tacaala fircawn maruu ka warramay inuu ahaa mid qoomkiisa liiday inuu ahaa waxaa la sheegay qoomkaa la liidayaa inay ahaayeen dad faasiqiina innahum kaanuu qowman faasiqiin taasi marka waxay daliil u tahay qofku hadduu yahay qof muumin oo iimaan leh inaan la liidahaynin haddii la liidana waxyaalaha lagu yaqaano iyo calaamaadka simaadka lagu yaqaano ayay ka mid tahay dadka alla tabaaraka wa tacaala ka dheer ee ka fog laguma yaqaano qof mu'mina oo muslima oo iimaan leh in qof kale oo walaalkii oo muslim oo iimaan leh uu ka soo qaado wax liita uu ka soo qaado rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xadiis dacfi ku jiro waxa uu leeyahay halaathun laa yastakhifu bihim ilaa munaafiq dushaybati fi lislaam wadulcilm wa imaamun muqasid wuxuu leeyahay saddex qof munaafiqa ayuunbaa liida qof weyn oo waayeela oo islaamnimada ku ciroobay iyo qof ahlu cilmiya ama ha yaraado ama ha weynaado iyo imaam caadila saddexdaas qofkii liidaa waa qof munaafiqa uun weeyaan marka dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay noqdaan qaar iska ilaaliya walaalkood in u arkaan qof liita ay u arkaan ama qaabkuu la tacaamulaya uu yahay qaab kaanamaa inuu joogay inuu maqan yahay ay isku mid oo kale u tahay hadday dhacdana waxay keensanaysaa inuu quwadii iimaaniga ahayd ay burburto ay baabaado ee keensanaysa allah tabaaraka wa tacaala inaga badbaadiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وهبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa dhowaan waxaa wilaayaadka kusoo idlaaday shirweynihii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga kaasoo laga soo saaray bayaan ka koobnaa lix iyo toban qodob haddaba nabadoonnadii halkaasi ka hadlay ee khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe nabadoon cali biyow gaafow haddaba kusoo dhowaada khudbadiisa
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بما تسكله نقل لك مسلمين لما كان هي نعمة الإسلام والإيمان لقدر نعمة الأمن ما هذا الله كقدال وعن كور رمي دونا أنا نقيب كانوا قبضا قبل كشبه الله النحاة يا مسلمين دبدينا هذانا بالوين تأبقى لسيدبا وركا لي وسوق بيي waxaan rabaa inaan ka waramo kelimatayn kelimataynka beryahan iyo bilahanba meesha ka dhacayay oo fadwooyinka iyo bayaanka haddii aan ku hormaro bayaanka oo raasikhiinta ahay ay go-aamo ka soo saareen annaguna waxaan ayidaynaa oon ku camal falaynaa ummaddana u sheegaynaa intaas inaan qaadanay warnimo daba yaal marka culummada bayaanka ay soo saareen sidaasaan ku qaadanay istimbaadka alla waafajiyey kitaabka ka dhex heleen mar haddaynu isu gudbiyeen annagunaan ogeyn ummaddana waan u sheegaynaa waana qaadanaa waanu ku camal falaynaa warkama fura marka dadka waxa baybalka ay qorteen inay nagu xukumaan rabaan ee arrimahaas inay diinta iyo baabi'iyaan ilaahayna hore ugu diiday waya'ba allaahu yuuri liyudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim waya'ba allaah ilaahayna waa diiday annaguna waa diidnay baybalkaas isaga ah mana doonayna ummaddana waa uga digaynaa weliba intaas kuma ekee af iyo adin iyo ficil iyo qowl inta waan uga hortegaynaa insha allah intaasna waa haddana caddaynaynaa ummaddana waan gaarsiinaynaa ducaatun ilallah annagoo ahoo addacwatu calaa cilmin waa ilaa cilmin waxaan sheegaynaa inay cilmi yihiin waxaan ummadda u gudbayna inay cilmi yihiin intaasba iyagana ummaddana waan ku maamulaynaa insha allah marka waxa aan soo dhoweynayno annagoo nuqabadii soomaaliyeed ah oo muslimiinta waa baaqyada bilo iyo beryaba socday annagoona hadda maanta aan soo gebagabeynay intaasna waxaan ummadda ugu digaynaa inaysan waxa ay halganka ay wadaan aankaan ku kadsoomin muslimiinta aan odaga ka naho nuqabada u nahana aan diinta ilaahay aan ku hogaamino bayaankiina sidaas baan ku raaxsannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaannu soo gaarnay beelaha sheekhaal iyo dir ee dega wilaayadii islaamiga mudug ayaa kulan ballaaran oo ay ku yeesheen degmada xarardhere waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya haddaba kulankaasi gabagabadiisa ayaa waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyey nabadoonnada iyo waxgaradka labadaasi beelood بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم anigoo ah maxamed cabdidin waxaan caddaynayaa oo ilaahay igu og yahay adduunyo badan baan soo maray siddeetan sano muddo ahaan da'daydu tahay ilaahay igama qaadin caqliga ilaahay caqiidalaan iman dhigin ilaahay idankii muddo badanaan soo joogay dalka maamul badan baan soo arkay maamulka beriga jira ee nabadda ah ee khayrka badan ee kutubka alla noo soo dejiyey kor loo qaaday kaasaan ilaahay ku mahadinayna annaguna waa qaadannay qofka inuu naga qooldaamiya raba oo inuu qas nooga rida raba kuwa haddii alla kureen dabadhilifida oo gaalada u shaqeeya oo gaal warkii qaatay kuwaas allaha jebiyo dabibu idii dhigan kufrigaa daawo noqoteen nin baa laga sheegay rumow sheegay rumow sheegay dabkow idinka dhigin dubana sidiisiiye sayidkiibuu ahaa xabbadaa noo ballama wax kale noo ballan maaha gaal iyo ehelkiisa iyo wixii la socda waxba isumakanya dhammaan anigoo ka hadlaya beesha reer axmed faarax oo degaan gobolka haddii alla kuro yahay gobolka mudug ka mida ilaahay idankiisa ahay waa badan nahay dad badan baa nahay waxaan nahay beesha reer sheikh waxaan nahay beel reer dira dhalashadoodu dirta ilaahay idankii gobolkaasaan ku noolnahay gaal iyo liciinkii waa fogeynay diinta islaamkaan kor u qaadnay haddii ilaahay kuran waxa gaal la socdo ka fogaada kuwa nala dhashay oo gaalada la shaqeeyo ka dheeraada war ka dheeraada war adduunyada ha ku hooginina aakhirana ha ku gubanina war ilaahay ballankiisii qaata war kutubkii alla qaata war ilaahay ka baqa adinkoo gaalaha ha dhimanina cunno ha u raacinina gaal afkiinna ilaahay baa saray isagaa ballan qaaday wuxuu ku ridayay gaalnimada ka leexda saasaan idi leeyahay haddii aad diidaan rabbi yaa iwow inaan laydinka haray gaal iyo ka dabadukade oo haddii ilaahay kuu run yahay diinta islaamka ka leexanay oo tastuurka iyo bakti sheegay tastuur waa hal kutubka alla jaamicul-qur-aanka weeye tastuurka ilaahay baa soo dejiyey wallaahi ma jiro mid kale ka kale waa baadil waa been waa xaaraam gaalaa haddii alla kuu roon yahay ee war ka fogaada war ka durga war jooga annagu diinta islaamkaan qaadanay laba qabiiloo ilaahay u gargaaray baan nahay ilaahay idankiisa diintaan garab siihaynaa rabbiya iwow sideetan sanaa jira gaal hataan arko inaad dilay waygu wallaahi waa dilay hataa gaal ark dayuuska dayuuska wallaahi waa dilayaa gaal iyo liciikiiba dilli weeye waxaasi naartaan ka leexda wabillahi towfiiq insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين walaalayaal waxaan u fadhinaa maantay gogolaan fadhinaa gogoshaa waxaa isugu yimid oo ku shiray laba beelood oo derisa oo walaala oo degan gobolka mudug ee gogoshaasi waxay ka dhacdaan isugu nimid degmada xaradheere labadaa beelood waxay kala yihiin beesha sheekhaaleed iyo beesha axmed faarax waxaan ka tashanayno gogoshaan ka dhiganay oon isugu nimidna waxay yihiin waxaa jira wax la yidhaha kusoo duulka diinta islaamka gaalaa soo duushay waase soo bahaysatay caddaan iyo madoobay leedahay waxaan ka tashanayna gogosha ka dhiganay oon isugu nimid oon iska warsannay dadkaas diinta ku soo duulay sidii aan isaga difaaci lahayn gaaladuna sideedaba hadday soo duusho ama ay diinka soo aado daayaama naga leexdaa kuma leexdaan gacanta ilaa wax laga tuso waxaan isugu nimid oon ku tashanay oon isla helnay nagataga ku tegi maayaane gacanta inaan wax ka nidhaa dab iyo baaruud iyo gaas iyo diin waxaan leenaha aan kula dagaalno qora ninkii haystaa xabad ku rido midi iyo baangad iyo balaakiin ninkii haysta intaba dagaalaanaa dab iyo diin waxba uga reeban waxaan diyaar u nahay diinka ilaah inaan garab siinno sideeda waxaa nala ka xuraynaayo oo laleeyahay xardheera laga xuraynaa oo xardheera yaaliin oo col haysta maba aragno annagu sida waxaa nala ka xuraynayaa waxaanu aragnaa inay yihiin diinta islaamka in nala ka dooriyo xuraynta naloo wadaaba inay taanu aragnaa waxaan ka kacnay oon isaga nimid oon ka tashanay oon ka soo horjeednaa diinka in nala ka fasahaadiyo waa dagaalaynaa waana diriraynaa naftu intay baaqi nagu tahay faryar ruux nooga jiro gabari naga nooshahay laba wiil naga nooshahay diinka ilaahay difaaciisaan ku diriraynaa dagaalaan u taagannahay xarbiyaan u taagannahay gaal inaan iska dhicinaan u taagannahay diinka ilaahay kitaabka ilahay inaan difaacanaan u taagannahay kitaabka ilahay inaan difaacan aan u taagannahay waxaan baaqu diraa labadan beelood ee tashatay oo meeshaan fadhida dadkaan isdhoobdhoobayo meelaha laga sheegayo dadaan qaraabadoodii daduga jirin lagama helo dadka dadkaas ku jira oo shiikaala oo axmed faaraxa waxaan leeyahay warroy toobaa furan war ilaahay u soo laabta war islaamka u soo laabta war kitaabkiina u soo laabta toobaa furan haddaad yeeli weydaan ood ku sii ahaataan aakhirana waa laydin cadaabaa adduunkana waa laydin dilaa man badela diinu faqtuluu yaa taagantihiin diinkiisa ninkii bedela in la dilo waa laydin dilaa gacnahan yaga iyo kuwa mujaahidiinto iskaashadaad sababsaydaan hadday soo duulaan waxaan diyaar u nahay naf yo maalin aan ku weyno inaan la dirirno habeenkii inaan u taagnaano harkii inaan u taagnaano hurda inaan uga quusanno sidaasaan diyaar u nahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa meesha isugu yimaaday maanta gogosha beesha shiiqaaleed oo degta gobolka mudug degmada xaradheere iyo beesha axmed faarax oo ay wada degaan waxay ka tashahayeen aayaha qabiilka xaaladda haddaan isla gorfaynay waxaan nooga soo baxda naf iyo maal wax allaala waxaan leenahay dad iyo dunyo inaan ku weyno allah subxaanahu wa tacaala intii awoodiisa uu naga gaarsiiyo inaan duulaan ku qaadno meel allaala iyo meesha ay joogaan ugu tagno haddee diinta alla wixii hallayhaaya waaba nagu xaq inaan difaacno diinta dhulkeenna wixii kusoo duulaa waxay naga helaanay leeyihiin kobahaan isu qaadaynaa cawana ka hoyi mayno maalina ka harsan mayno waxaan ula jeedaa inaanaan gaal iyo gaala raac aynaan dhirisna ahayn walaalan ahayn waxna naga dhexayn dal iyo diinuna naga dhexayn gaal iyo gaala raac mana arki karna gaal iyo gaala raac tala ahaan waxaan ku dhihi lahay warroy inta toobadu ku dhowda ha tooba keenoo ka soo laabo islaamka kusoo darsan waa gaala raacu ka har haddaad diiddo birtaa koo afaysan haddaad dalkeenna timaado gaal iyo gaala raac annagu raadkiisaan ku joognaa mana qaada doonno mana u adkaysan doonno mana u dulqaadan doonno gaal iyo gaala raac allah subxaanahu wa tacaala wixii ciza iyo sharaf iyo wanaag ku xushmayhaya aan walaalna wixii alla diintiisa doorihayana dagaalaa naga dhexeeya rasaastaa noogu afaysan baday noogu jirtaa jeebabkay noogu jirtaa naf iyo maal waxaan leenahay waa ku wehihiinaa yaasaan u sheegaynaa wixii gaal iyo gaala raaca wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الحمد لله رب العالمين أولا إلهي بaa mahadsan meeshaan shir waxaa ka dhacay caalami ah oo isugu yimaadiin laba beelood ee walaalo ah beel waxaa la yidhahaa reer sheikh baa la yidhahaa beelna waxaa la yidhahaa reer axmed faarax waa dir ilaahay baa mahadda iskaleh waxay ka tashadeen sidii maaragtay arrimahooda ay maaragtay u gorfay lahaayeen wada tashi badan iyo wada hadal badan kadib waxaa soo baxay cadowga alleh ee soo duulay ee jinsiyadaha kala duwan leh inay iska difaaci doonaan naf iyo maal inay ku bixi doonaan annaga culaysna hayaa ma jiro waxaan haysanaa diinteenna islaamka ayadaan ku dhimanaynaa kuwa nugu beelaha ah ee dowladaha iyo dadkaas maaragtay ridooyinka la socdana towxiid baanu ugu yeeraynaa walaalayaal haddaad dad muslimiina tihiin towxiidkaan idinkugu yeeraynaa kaalaya haddaad diidaan waanu idinla dagaalami doonaa biidni illaahi tacaala waana aad ku baabi'i doontaan meeshaas toobadu waa furan tahay intay goori goor tahay soo laabta haddaad soo laabo weydaanna hadde meeshaas cawaaqib xumaad kala kulmi doontaan insha allahu tacaala bismillaah meeshaan waxaa ku shiray maantay beelaha wadadaga dariska ah degmada xaradheere kuna soo shiray kana kala yimid dhinaca waqooyi konton kilomitr meel u jirta ama dhinaca bari labaatan kilomitr u jirta xeebaha degmada xaradheere u kala jirta u kala yimid qabiiladaas waxay kala yihiin axmed faarax iyo shiikaal waxay isugu yimideen haddii ilaahay idma hayo dadka kusoo duulay cadowga iyo gaalraacyada haddii ilaahay idma hayo la duulaan ku yihiin ayakuna insha allah bilkariim waana iska dhicinayna wax nagu soo dilo waxaan leenaha wixii axmed faarax iyo sheekaala oo akhbaar u faraynaa oo nimankaas la socda hadeer ha ka soo noqdaan ka yimaadiin ka tooba keenaa toobad waa furantaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeyda ummadda isugu timid meeshan oo labada qabiila oo axmed faarax iyo sheekhaala gebyahaantooda waxaan leeyahay adinkuna waa soo sheegteen anna waa sheegayaa waxaan isugu nimid gaal iyo gaalla socodba inaan iska dhicinno oo wadanka aan joogno iyo soonaha aan ugood ugu leenahay inaan iska xuraysano oo iska qabanno ayaan isugu nimid waana isku raacna shirkuna waxau noogu soo baxay in si sharaf iyo wanaag leh aan isaga dhicinno gaalada eedadarada kusoo duulada wadamadooda inta maxaa tira soo baabi'iya ka yimid ee wadanka soomaaliya meel wax maanta laka soo saarmi karaan ee wadanka soomaaliya aan ahayn inaan la arkin nin walba soo duuliya u imaaday u yimid iyo kuwa la socda oo wada oo horjoogayaasha u ah wadankeenana inay khayraadka kala baxaan raba raggaasuna ay maxaan tiraahdahay wadaan warsaan isaga dhicinaa isugu nimid waxaan isku raacnay inaan iska dhicinno ka hortagno iska celino si wanaagsan isaga celino dhibka iyo rafaadka ay gelinayaan soomaaliyana aan maxaan tiraahdahay wixii noola yimaada inaan iska difaacno oo aan intii maxaan tiraahdahay aan awood u leenahay inaan iska awoodda aan saarno oo iska dhicino aan ku tashanay waana noo dhan tahay haddii amarka ilaha saasaanu ku ballansannahay waxaana leeyahay kuwa annagu aan dhallay iyo kuwa nala dhashay iyo kuwa qabiilaha nala sheeganaya ee gaalada la socda warka soo baxa war gaalada kasoo laabta war wax dheef aakhiro iyo mid adduunyo mid adduunyo afar maalmood haw xilanina war midda aakhiro oo weyn oo aan dhammaahayn ha lagu soo aruuro ha loo soo goy war oo imaada oo soo baxa waxaanoo ballama haddii amarka laga fakado waan iska dhicinayna hadday ku soo duulaana naf iyo maal wixii aan leenahay wadanka aan leenahay waa iska difaacaynaa waana iska dhicinaynaa biidnillaahi kariim ruuxi ilaahay au garab taagay ahana faa'iidada iyo maxaan tiraha guusha heli doona waana helaynaa biidnillahi kariim wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kuwa ku istaagay towxiidka kuwaas waa kuwa xabadda beerka uga dhafayn oo kuwa la dagaalamayn waxaan hadaalukuna ninkii dagaal noo soo watan wuxuu sugaa inaan xabad beerka kala dhacno wax kaleetood oo hadaalu run yahay uu naga sugaayo male waa la dagaalamayna waana la dagaalami doonaa waxaan isku afgarannay inaan la dagaalano oo aan hadaar maalkaaya iyo xoogaaya iyo naftayba intaba aan ku bixino labada qabiiloo aan nahay oo ku shiraysay degmada xara dheere waa qabiilka axmed faarax iyo qabiilka shiikaal labadeenna qabiil sidaasaan hadaarkuna isku afgarannay waana ku heshiinay kutubkaa shareecada islaamka ciddii soo wararta inaan xabad beerka kala dhacno wixii ka dhashay labadaas qabiil oo muftadata la jira toobada way furan tahay ka soo baxa ka soo laabdha ilaahay usoo laabta haddaad usoo laabo weysiin ayagaa nagalama tihiin waxa beerka xabadaan kala dhacaynaa ka mid tihin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا مرحبا الله ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا